qodobada wararka dalsan caawaynanaysan waxaa ugu waaweyn maamulka koonfur galbeed oo faahfaahin ka bixiya dagaal deegaanka jaziira ku dhex mara ciidamo ka tirsan booliska gobolka banaadir iyo kuwa koonfur galbeed ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka warbixiyey saameynta ka dhalatay fatahaadda webiga jubba uu ka geystay deegaanada jubbaland kadib safar uu maanta ku tegay magaalada kismaayo maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta xukun ku riday sarkaal dagaalamayaasha al-shabaab u qaabilsanaa maariyadda gobolada mudug iyo galgaduud madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo abaalmarino guddoonsiiyey qaar ka mid a senatarada aqalka sare baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada labada gol ee dowladda oo garoonka muqdisho ku soo dhabeeyey maanta madaxweynaha maamulka hirshabelle oo safar ku yimid muqdisho faahfaahinna ka soo baxaya kooxaha hubaysan oo gudaha degmada rakenley ku dilay mas-uul ka tirsanaa wasaaradda haweenka dowladda soomaaliya olole lagu buufinayo kaneecada oo laga daafuray magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug iyo maamulka shirkadda beeko oo xariga ka jiray mashruuc tamarta cadceedda looga dhalinayo koronto
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen axda taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha koob iyo tobanaad laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii habeenriyada dalsan oo faahfaahsan ukrainna ku bilownay maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal deegaanka jaziira ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa gobolka banaadir iyo sidoo kale ciidanka koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed ibraahim barre warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in maanta dagaal ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa gobolka banaadir iyo sidoo kale kuwa koonfur galbeed uu ku dhex maray deegaanka jaziira dagaalka ayaa waxa uu sheegay inuu khasaaro geystay isagoona faahfaahin ka bixiyey dagaalka waxyaabaha sababay
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin obiy nastaciin calaa umuur dunya wdiin wslam alaa sayidina maxamed wala ali saxbi waslm ama bacd ina lilah wainaa ilah raajicuun ina lilah wainaa ilah raajicuun ina lilah wainaa ilah raajicuun ilaahay subxana watacala ha u naxariisto halyeygii dhalinyaradii maanta ka shaqeyneysay deegaanka jaziira gobolka shabeellada hoose oo ka shaqeynayay howlihii dowladda ay u igmatay ayaa waxaa dhacday maanta in weerar gardarra cad ah geed aan loogu soo gambanin in ay kusoo qaadaan ciidamada booliska gobolka banaadir oo ay midna wiilna ka dhintay midna uu ka dhaawacmay waan ka tacsiyeyneynaa wiilkii halyeygaha naga dhintay sidoo kale waxaan rajeyneynaa caafimaad degdeg ayaan urajeyneynaa wiilka dhaawacana maanta dhacdo foolxun aada iyo aada u foolxun ayaa waxay ka dhacday deegaanka jaziira ee gobolka shabeellada hoose taasoo lagu beegsaday ciidamada minishibiyada dowladda koonfur galbeed oo halkaasi ka shaqeynayay howlahooda qaranna ku jireen ciidamadaasi waxa ay ka shaqeynayeen kastamka dowladda koonfur galbeed ay ku leedahay deegaanka jaziire ee gobolka shabeellada hoose waa ciidamo minishibia dad dhallinyaraa aqoon-yahaniina aan usoo xulnay in ay ka shaqeeyaan qaadista canshuuraadka ayay ahaayeen sidoo kale annaga dhanka amnigana boqolkiiba boqol waxaa deegaanka ku sugan ciidamada bolice militaria oo ka shaqeeyaan gobolka banaadir iyo gobolka shabeellada hoose qeybo ka mid a ayagaa wixii amni sugida aan uga dambeynay mar walbana amniga ka shaqeynayeen gobolka iyo deegaanka maamulka deegaankana la shaqeynayeen wax dhibaata oo aan ka tabanayn ciidamadaasi ma ay jiraan balse saakito ayaa waxaa weerar gardaraa oo aan geed loogu soo gambanin waxaa ciidamadii minishibiyada ahaa ee canshuuraha qaadayay waxaa soo weerareen booliska gobolka banaadir khaasatan ciidamada haramcad shalayto ayaan kulan waxaan la yeelanay taliyaha booliska gobolka banaadir oo aan kala hadalnay arrimo gardaraa oo beryahan oo dhanba ay
codkaas waxa waa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barrow faahfaahin ka bixinay dagaal khasaare geystay oo maanta deegaanka jaziira ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa gobolka banaadir ka howlgalay sidoo kale ciidanka kastamka koonfur galbeed ee ku sugnaa deegaankaas markan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ka warbixiyey saameynta ka dhalatay fatahaadda webiga jubba uu ka geystay deegaanada jubbaland kadib markii maanta safar uu ku tegay magaalada kismaayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare wafdi hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada kismaayo iyagoona halkaas uu kusoo dhabeeyey madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed saax axmed madoobe intaa kadib madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo ra-isul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi bare ayaa waxaa ay kormeer ay ku tageen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose uu fatahaad ballaaran uu ka sameeyey webiga jubbaah iyo sidoo kale deegaano kale waxauu ra-iisul wasaaraha xukuumadda sheegay in dowlad goboleedka jubbaland uu yahay dowlad goboleedka ugu daran ee fatahaadda iyo sidoo kale saameynta ay ku reebeen roobabka iyo sidoo kale fatahaadda webiga
maanta sida la wada sheegay waxaan dul taagannahay eh, xaalad eh, aad u adag oo ay ku nool yihiin dadkeennu eh, guud ahaan dalka soomaaliyeed Eh, gaar ahaanna eh, deegaanadu waa si kala derderan yihiine eh, deegaankan jubbaland oo la dhihi karo waa deegaanka koowaad ee ama dowlad goboleedka eh, koowaad ee dalka ee runtii dhibaatada weyne ay ka soo gaartay ka labaadna waa sida uu ugu xigo waa south west Eh, midka saddexaadi waxaa weeye waa hiiraan oo aan ognahay webigii shabeelle ayadana inay culays badan uu ka jiro iyo eh, gaalkacyo iyo galmudug ilaa puntland sidaasay isu daba socdaan midba mid ay kasii koonfurayso ayay saamaynta ugu weyn ayay sii leedahay Eh, jubbaland waxyaabaha aadka usii runtii dhibaatada ugu weyn ama sii jilciyey waxaa ka mid a buundooyinka faraha badan ee wada go-ay kulligood Eh, oo aan dee laysu tallaabi karin Eh, iyo webigii oo dee sidan hadda aan aragno jid walba u goostay oo aan eh, waxaa weeye tuulo tuulo u gudbayn marka culays aad u weyn ayaa runtii daadadkan eh, ilaahay keenay ka yimid waa musiibo dabiici ah oo asalkeeduna yahay isbeddelka cimilada ee waxaa weeye sida weyn caalamka runtii eh, looga qayleeyo ee meel walba ka dhacday Eh, kolley ilaahay cidna ma dulmiye wixii dhiba yimaada xagga bani aadamka ayay dhibaatada un ka timid waxaan u mahadcelinayaa eh, maamulka runtii stateka jubbaland oo eh, runtii aan aragnay in uu eh, xaalad eh, emergency ah dhammaantiis inuu wada galay ay wada shaqaynayaan laga soo bilaabo madaxweynihii ilaa iyo wasiiradii ilaa iyo ciidamadii kulligood ay heegan yihiin runtii mid ciidanka s- ee, dadka soo daldalaya iyo mid ee, la shaqaynaya oo la taagan oo biyo u dhaaminaya waan idinka mahad celinayaa dadaalka ee, runtii aad aad ku jirtaan ee aadka u badan
codkaas waxaa wareysay wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibarre markanne madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iyadoona xildhibaano ka tirsan labada gol ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ay soo dhaweyn ugu sameeyeen garoonka diyaaradaha dhinacadda ee muqdisho sida warbixintan ugu faahfaahinayo wareega cabdisalaan jiro shaakir madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa maanta magaalada muqdisho soo gaaray iyadoona si diiran loogu soo dhaweeyey garoonka diiradaha aadan cadde ee muqdisho xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya deegaan doorashadoodu tahay hirshabeelle wasiiro iyo mas-uuliyiin kale ayaa garoonka diiradaha aadan cadde ee muqdisho kusoo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo muqdisho yimid xildhibaanada heer federaal ee deegaan doorashadu tahay hirshabeelle ayaana madaxweynuhu soo dhaweeyey iyagoona sidoo kale sheegay in madaxweynaha ay doonayaan inay kala hadlaan arrimo kala duwan oo masiiri ah oo dalka ku saabsan waa kuwan qaar ka mid a xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo hadlay saaki inay intaanoo maqluuq ah soo dhoweyntaada isugu soo baxdo shaqada aad qadabtay aada qabatay ay muujinaysaa insha allahu annaga mar walba waxaan jecelnahay inaan garbahaada ahaano siduu macalimu sheegayba waan soo soconay jowharan waan soo soconay wadatashi inaan hiirshabeelle u tagno haddii mar haddaad adiga noo timid waxaan filayaa intaan ku dhammaysan doonaa wixii tala ah oo heer qaran ah iyo heer dowlad goboleed oo aan ka tirsannahayba ah insha allah waa ku soo dhoweyneynaa mudane madaxweyne soo dhowow magaalada muqdisho ku soo dhowow Ee, warka ma badinayno soo dhoweyntaada aadaan waxaa ugu faraxsannahay labada qol ee- ee labada aqal ee baarlamaanka oo aqalka sare iyo golaha shacabka waa ay wada joogaan Een, mudane madaxweyne adiga iyo wafdigaada waxaan idin leenahay soo dhowaada hambal iyo hambal iyo bogaadin maanta waxaan halkaan u taagnayn saakay saddexdii saac ilaa hadda een, madaxweynaha inaan ku soo dhoweyno halkaan ee, cali cabdulaahi xuseen guudlaawe inaan ku soo dhoweyno caasimaddii iyo halkii aan mataqaanaa joognay in badan bau naga maqnaay Eh, runtii maanta eh, waa maalin aan maaragtay eh, xildhibaanada eh, dowlad goboleedka hirshabeelle ay muujinayaan eh, nina inaan dhoobo ka dhalan eh, qof walba meeluu ka yimid marka waxaan ee halkan saaka usoo istaagnay xildhibaanadeenii oo aynala joogaan xildhibaano kale oo qaran ee, madaxweyne madaxweyne cali goodlaw madaxweyne soo dhowow Een, runtii maanta waxay muujinaysaa in madaxweyne goodlaw uu yahay ee, madaxweyne soomaaliyeed madaxweyne runtii xildhibaanada soomaaliyeed oo dhan ay usoo istaageen Ee, madaxweyne hirshabelle een, oday u ah oo nabadoon u ah oo mideeya ee, hirshabelle oo isku duubnaan iyo isku tashi ah waxaan ku faraxsannahay madaxweynuhu dadaalkii faraha badnaa ee uu sameeyey ee adkaysinka lahaa ee aadka u cuslaa la dagaalankii khawaarijta fatahaadaha dhibabka isku rarraacay isteedka ee faraha badan sida uu dadaalka faraha badan u sameeyey baanu ku faraxsannahay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala akhyaartan inaa sheegtay ee, ku naqasho ma leh marka waxaan ku leeyahay madaxweyne soo dhowow wakhti badanaa la taagnaa qoraxaa la taagnaay dadka qaar waa soo kal laheen qaarna wakhti dhexe yimaadeen intaas waxaa loo taagnaa adiga soo dhoweyntaada iyo marbax- marxabayntaada qofna lasoo wacyigeliyey oo meeshaan lagu keenay wacyigelin ma jirto qof walba isagaa isa soo xilqaamay Eh, mudane madaxweyne waxaan ku leenahay soo dhowow Eh, waxa ku soo dhoweey waa muxuu ahaay reer hirshabeelle iyo dowlad goboleedyada kale runtii eh, waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan maanta kugu soo dhoweyno muxuu ahay caasimadii muqdisho cali cabdulaahi xuseen guudlaawe madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle ayaa ka mahadceliyey soo dhoweynta xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya wasiiro iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale ay ugu sameeyeen garoonka diiradaha aadan cadde ee muqdisho runtii aaday noo farax gelihaysaa soo dhowayntiinna diiran ee aan loo kala herin annaga farxaday noo tahay waana dhiiri gelihaysaa kalsooni badanna waana siinaysaahe aad iyo aad aad u mahadsantihiin ayaan leehay intii nagu soo dhoweysay eh, garoonka aadan cadde international airport waa mahadsantihiin ayaan leehay cabdisalaan julashaa ka warbaahinta dalsan muqdisho
aad ayuu mahadsan wareega cabdisalaan julo shaakir markana madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta abaalmarino guddoonsiyey qaar ka mid a senatarada aqalka reer baarlamaanka soomaaliya sida warkan ku faafaanayso safa cusmaan
maxamed cali yuusuf gaagaab
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay kulanka baarlamaanka aqalka sare oo ay kusoo bandhigayeen waxqabadkooda kalfadhigii saddexaad ee soo xirmay ayadoo kulankan abaalmarina lagu guddoonsiiyey sanataro iyo qaar ka mid a gudyada ka dhisan golaha aqalka sare ee shaqooyinka wanaagsan soo qabtay aadna ay u fiicnayd soo xaadiristooda ugu horeyn xogayaha guud ee golaha aqalka sare ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ugu warbixiyey kulankan iyo sida uu u dhacayo isaga oo carabka ku dhuftay sanatarada abaalmarintan la siin doono ayaali marweyin waxaan idinkaga mahad celinaynaa kasoo qaybgalka aada nagala soo qayb gasheen munaasabadan abaalmarinada kala duwan lagu guddoonsiinayo qaar ka mid ah sanatarada guddiyada iyo guddoomiyeyaasha guddoomiyeyaasha guddiyada oo muujiyey howlkarnimo iyo dadaal intii lagu kula jira- lagu guda jiray kalfadhigii saddexaad ee dhammaaday ujeeddada kulanka mudane madaxweyne shaqo walba oo la qabto waxay leedahay qiimeyn iyo dib u eegis si loo horumariyo wixii hagaagay loona hagaajiyo wixii hagaasay haddaba aqalka sare oo ka duulaya arrintan ayaa qiimeyn ku sameeyey howlihii baaxadda lahaa ee u qabsoomay intii lagu guda jiray kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka kow iyo tobnaad gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ayaa sheegay in munaasabadani ay dhiirigelin u tahay sanataradii shaqooyinka fiican soo qabtay si ay ugu daydaan kuwa kale mudane madaxweyne waxaan kaaga mahad celinayaa inaad nagala soo qayb gasho munaasadadan yar ee aanu ugu talagalay dhiirigelin sanatarada oo aan ahayn yani inta hadda aan is wax siinaynaa inayna ahayn kuwa keligood mudan laakiin waa kuwii aanu isnidhi dee kolkii shaqadii la qabtay iyo hawlihii la qabanayay waa ugu mudan yihiin sida uu xogayuhu sheegayna waxa weeye saddexdaa qaybood ayay noqonaysaa mudane madaxweyne ma rabo aanu khudbo halka inaan ka jeediyo laakiin waxaan isleeyahay een, way mudan tahay in howlaha dhiirigelin loo sameeyo dadku isku wada mid ma aha dadku isku wada mid maaha wuxuunbuu isdheeraan karaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuuda ayaa waxa uu sheegay in abaalmarinta maanta uu bixiyey ay caddeyneyso in gabdhuhu ay mar walba ka daacadsan yihiin ragga dhanka shaqada islamarkaana ay ku daydaan ragga soomaaliyeed
mudanna waqtigeediina la joogo laakiin bini aadana nahay waxaan rabnaa maxaan ka baranaynaa shaqadan gabdhahaas iyo odayaashaas akhyaartaas waa sharafnay waa weyneynay bas waa dhammaatay adiga ku ekaato miya meeshaan casharaa ku jira oo in laga barta ay tahay oo waxyaabaha yacni xaqiiqada ee shaqada markay timaada ka dhex jiraay inaan ogaano kow meeshaan xoogaa dadne waxay u tahay yacni wux- musawirkooda ama muuqaalkooda dhabta ah dadne muuqaalkoodii dhabta ahay inuu muuqdo ahayd waa muuqan waaye kow horta dee marka oo maxaan ku raadsan gaagaab lagu bilaabo waxay tilmaan kani waa premier weled
aada iyo waasata wareehayga safo cusmaan markana haddii aynu eegno magaalada gaalkacyo ayaa waxaa laga daafuray howlo lagu buufinayo kaneecada sida warkan een gaalkacyo uu usoo diray wariyaha dalsan yuusuf maxamed axmed
daafurka ololaha buufinta kaneecada oo laga daafuray magaalada gaalkacyo waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka gobolka mudug oo gacan taageero ah ka helaysa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka oo loo soo gaabiyo w h o munaasabadan oo ka dhacda xarunta wasaaradda caafimaadka waxaa kala qayb galay maamulka gobolka mudug maamulka degmada gaalkacyo saraakiil ka socota w h o iyo mas-uuliyiin kale hadallo kooban oo laga jeediyey daafurka waxaa ugu horeyntii halkaasi ka hadlay maxamed cabdulaahi buraale oo wakiil ka ahaa hay-adda w h o Ee, shaqadaani waxaa weeye waxaan isugu nimid maantayta inaannu ee, daahfurno oo ummadda ogeysiinno inaan u nimid shaqadii buufinta kaneecada oo socon doonta muddo toban beri ah waxaa shaqayn doona tiimam ee, magaalada ka shaqayn doona oo buufin doona magaalada waxaan la shaqayn doonaa laba xilli xilliga maqribkii oo ay kaneecada ee fursadda badan lagu heli karay oo ay soo baxdo iyo xilliga afarta habeennimo ah ama tobanka saac habeennimo qof basu u yaqaano Ee, shaqadaani waxaan u- waxaana markii ugu horreysayba ee ee ka timid codsigaani wasaaradda caafimaadka oo runtii ah in laga jawaabo daadadkii eleenada ee ka ee ka dhacay magaalada gaalkacyo isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka mudug cabdinaasir sheekh ibraahim ayaa faahfaahiyey ujeedka buufinta iyo ahmiyadda ay u leedahay bulshada magaalada gaalkacyo bulshada waxaan la wadaagayaa eh, gaar ahaan degmada gaalkacyo ku nool inaan bilownay eh, buufintii kanaacada taasoo ka socota xaafadihii iyo meelihii babliga ahaa iskuuladii iyo isbitaaladii intaa aan gelayno insha alla haddii ilahaydno meel walba oo ah eh, b- suuqyada sidoo kale waan gelayna haddii ilahaydno targetkanan uu xoog wuxuu yahay meeluhu ay biyuhu isku urureen si ay culeyska magaalada aan uga fududayn haddii ilahaydno ilahi waxaan ka rajaynaynaa inuu nacaawiyo oo shaqadaasi nagu garab galo nagu ila- waxaan ka rajaynaynaa noo fududeeyo tan kale waxaan rabnaa inaan la wadaagno bulshada hadda midaan hadda aan shaqada aan wadno maaha tii guryaha inaan la socotaan baan rabnaa tii guryaha maaha waa tii space brain baa la yihahdaa meelaha qashinku ku urureen biyuhu fadhiyaan geedyahuudka meel allaala meesha qashin iyo dhiiqo iyo qurun iyo wasakh fadhido ayaa targetkeennu yahay saasoo intaan waxaan raacaynaa meelaha ay public placeska ama meelaha ay isugu imaanayaan ee, bannaan sidaa darteed waxaan idinku eh, rajaynayaa inaad soo dhoweysaan ee, laba wakti oo laba wakti oo ee, runtii aad iyo aad oo muhiim u ah ee, ayaa shaqadan shaqadan la bilaabay oo ay tahay aroortii salaada subxiga intaan la gelin ka hor ayay shaqadu bilaabanaysaa qa- mar horena waan bilownay shaqadii waan wadnaa Ee, waqtiga labaad waxaa weeye maqhribkii markay tahay oo labada xilli ay ugu muhiimsan tahay ayaan shaqadan wadnay
guud ahaan dhegeystayaal warkii habeen darsan caawa aad ka dhegeysanaysiin waa naginta
wararka aad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel